wareegto kasoo baxday xafiiska gudoomiyaha baarlamanka ayaa dib u habeen loogu sameeyey xubnaha guddiga maaliyadda ee baarlamanka kadib markii uu sheegay in ay ku guuldaraysteen xalinta khilaaf ka dhex taagnaa guddiga wareegtada waxaa guddiga looga saaray gudoomiyihii guddiga maaliyadda cali cabdi cusmaan gudoomiye ku-xigeenkii maxamed aadan macalin iyo xogiyihii guud ee guddiga xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur waxaana lagu bedelay xildhibaan oo cusub qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan dib u habeynta lagu sameeyey xubnaha guddiga maaliyadda ee baarlamanka qaarkood ayaa u arka tallaabada gudoomiyaha mid xal u ah xiisadii taagnayd halka qaar kalena ay kasoo horjeesteen sharciyada loo maray dr cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan guddiga maaliyadda baarlamanka ayaa tallaabada guddoonka ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga iyo xeerhoosaadka baarlamanka baarlamaanku markii la doorto ayuu muxuu ahaaye iskugu qaybiyaa guddiyo marka waa shaqadii baarlamaanka waa wax constitution oo mugtay ku dastoorkeena ku cad iyo xeerhoosaadka baarlamaankaba marka waxaan isleeyahay un de waad la socotaan oo warbixintii guddiga uu soo saaray berigii dhaweyd ba ayay mushkiladu ka dhalatay horteed guddiga wanaag iyo ammaan mooyaane wax kale muusan lahayn wallahi isbedelkan waa kii soo saaray guddoomiyuhu markii ay labada guddoomiye ku-xigeen ay yidhahdeen guddiga waanu kala dirnay waa kii guddoomiyuhu markuu yimiday warqad soo saaray yidhi arrintaasi sharciga ma waafaqsana guddiguna sidiisuu sii shaqaynaya anigu maryahan dalka waan ka maqnaa laakiin waxaa un mati hadda aan igu soo korodhay inuu warqad kale soo saaray uu yidhi maogtahay guddigii waxbaan ka bedelay khaasatan guddoonkii saddexdii guddoonka ahaa waxaan umalaynayaa in xildhibaanada xildhibaano badan qeyb kamid ay yidhaahdeen guddigiis lama shaqayn karo guddoonka lama shaqayn karo muxuu ahaayey hadal caynkaasoo kale ay yidhahdeen laakiin taasi procedure loo maray leedahay oo guddoonku qaab isku doorto iyo qaab xilka looga qaado iyo qaab maogtahay isu bedelo dhexdiisa ayay markaasi uu leeyahay procedure iyo habraac muxuu ahaa isaga udegsan oo markaasi uu uu ku meel mariyo haddii ayba isqabqabsi dhexdooda ka yimaado laakiin in la wada in la tuuro oo saddex laga saaraayo qaar cusubna lagu soo biiraayo isla waktigii waxaan u malaynayaa in arrintaasi runtii baal marsan tahay dee shuruucda u taala xeeroosaadka iyo moogtay nidaamka ay guddiyada baarlamaaniga ku shaqeeyaan xildhibaan maxamed isaaq cismaan fanax oo ah xubin ka tirsan guddiga maaliyadda baarlamanka ayaa isbeddelka u arka mid xal u ah muranka ka dhex jiray guddiga oo saameyn ku yeeshay guud ahaan shaqooyinkii hay-adaha dowladda guddiga kalabar ayaa waxay soo jeediyeen waxay yidhahdeen guddiga maba wada shaqeyn karno guddoomiyihii baarlamaanka ayaa u yeeray qaar kalabara waxay ku adkaysteen inaan guddiga wada shaqeey karin marka guddoonka marka dambe go-aanu gaaray go-aanka waa halka ay dhaaf weyn ayaa saas noqotay runtii miisaniyadii waa hadda waa waaa waxaa la doonayay inuu maaragtay oo bisha november miisaniyadii la ansaxiyo waa dareemeysaa hadda maanta waa bishii oo december oo sanadkii ugu dambeysay maalamihii ka dhiman waa dareemi kartaa inaan intaan sanadka dhamaan in golaha shacabka la horgeeyo oo la ansaxiyo ayaa loo baahnaa khilaaf oo guddiga regaadiyay ayaa halkan soo gaarsiiyey runtii wuxuu saameeyey khilaafkaas hataa guddoonkii baarlamaanka ayuu saameeyey sidaas la'alligeeda guddoonka macnaha wuu ka maarmi weyey inuu maaragtay meesha hadda ay wax dhigaan oo inay wax dhigaan waa dhaaf weyn aniga waa aragtidai saasaan u arkaya waan waa hal hal hal hal hal hal hal ayay u arkeen arrinkaas runtii aniga hadda waa madaxweynaha inuu ku qanacsan yahay in kale hataa ma sheegi kara laakiin guddoomiyihii baarlamaanka guddoomiye ku-higeenkii koowaad iyo guddoomiye ku-higeenkii labaad guddoonkii saddexda qofood ayaa go-aan kusoo gaaray inay guddiga sidaas u maareeyaan runtii way ahayd macnaha waa xubintii guddiga laga saaraya inuu guddiga u fadhiisto oo guddiga u oday ayay ahayd laakiin haddana xalay u arkeen maadaama guddiga uu iskhilaafsan yahay aan meel wada fadhiisan karin xalay u arkeen inay macnaha sidan ku hadliyaan dad badan ayaa su-aale iyo dood ka keenay madax banaanida ay ku shaqayn karaan guddigan iyo kalsoonida lagu qabi karo waa kan cabdi barre jibriil mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa oo arrintaasi ka hadlaya haddee dowlad aan ogolayn in lala xisaabtamo khaladaadkeeda in la sheego aan ogolayn oo wax walba rabto afka inay sharoodo saarto oo tiraadana lama xisaabtami karo yay dowlad u noqonaysaa mar haddii la waayey xildhibaankii la xisaabtami lahaa ama hay-adihii dowladuhu la xisaabtami lahaa la joojiyey oo ra-iisul wasaare aan lala xisaabtamayn oo waxaad aragteen maanta caalamka iyo shacabka soomaaliya og yihiin ay ahayd guddiga la kala diray oo saa loo galay iskushaaninta loo sameeyey see nolo naloola xisaabtami karaa dee halkaas muxuu ahaa dowladnimo laguma noqdaa inuu arkaa iyo intaas soomaaliyeed oo fikirka wanaagsan qabta tan karyar maahan cid allaale iyo ciddii tirahda waxaana khaldan inay kusoo hawakacaan waad ogeydeen guddoomiyaha laftigiisa afartan iyo sideed saac inay meel ku xidheen marka dhexdhexaad ma noqon karo guddiga dowlad ah xisaabtana ma samayn karo waxaa laga galgalanayo ugu weyna waxa weye waa afartan iyo labadii milyan oo lasoo helay see usoo hesheen see noo khaladkii usoo saartay muhiimaddu waa intaas weye marka dhexdhexaadnima meeshaan ma ma noqon doonto wuxuu noqon doonaa guddi laga shaqaysto si doona loo gabo sagaal iyo tobankii bishii novembar ayaa guddiga maaliyadda ay u gudbiyeen golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya warbixin ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir wax isdabamarin maaliyadeed arintaas oo muran xoogan ka dhex dhalisay baarlamaanka iyo xukuumadda ugu dambeynna ay guddiga ku kala qaybsameen taa oo dhalisay in laba jeer oo kala duwan ay go-aano iska soo horjeeda kasoo baxaan guddoonka baarlamaanka soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli ibraahim muudey ayaa horay u sheegay in la kala diray guddiga hase ahaatee kala diristaasi waxaa xilligaasi ka hor yimid guddoomiyaha golaha shacabka balse wadahadallo dheer kadib ayaa ugu dambeyn la go-aamiyey in isbeddel lagu sameeyo guddiga si loo soo afjaro muranka ka dhex caloolsan baarlamanka si kastoo ay tahay xubnaha guddiga maaliyadda ayaa laga sugayaa in ay soddonka bishan horgeeyaan baarlamaanka miisaaniyadda sanadka labada kun sagaaliyo tobanka waxaana la filayaa in isla maalintaasi cod loo qaado lana ansixiyo miisaaniyadda inkastoo aan la ogeyn waxa laga yeelayo warbixintii muranka dhalisay oo ay horay guddiga u soo saareen saynab abukar maxamed v o a muqdisho